salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada qodobada warka caawa aad ku dhegeysan doontaan dhegeystale waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo dayactir ku sameysay kanaalka geeda barkaan magaalada jowhar booliska soomaaliya oo faahfaahin dheeraada ka bixiya howlgal burburin ah oo ay dowladda saakay ka sameysay xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha dowladda isutaga imaaraadka carabta oo muqdisho ka daafurtay xarunta bixinta dalkugalka fiisaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ku qabatay xuska maalinta caalamiga ee cagaarshowga wararka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo weerartay fariisimo ay xusbullah kula yihiin dalka lubnaan qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad korka ku dhegaysan doontaan hadduu rabbi raalka noqdo
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkaroon markan waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa dayactir ku samaysay kanaalka geeda barkan ee magaalada jowhar nacalika ayaa inoo faahfaahinaya munaasabad lagu daafurayay kanaalka geeda barkaan ee magaalada jowhar kanaalka oo ay ku waraabaan beeraleyda tuulada geeda barkaan munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabelle isuduwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka gobolka shabeellada dhexe mas-uuliyiin ka socod faw kanaalkan furitaankiisa ayaa wuxuu ku soo aaday xilli ay beeraleyda u diyaargaroobayaan tacabka xilliga dayrta ugu horeyntii munaasabadda waxaa ka hadlay mid ka mid ah guddiga kanaalka ayaa ka hadlay munaasabadda iyo yuusuf culow oo ka mid ah shirkadda fulinaysa mashruucan waxaan geeda barkaan kanaal axad ka fulinay shan buundo saddex far hal baratooyo buundo wadato maanta maaragtay furitaankeeda aan u taagannahay ku hadlaayo mataqaanaa magaca guddiga guddoomiyaha kanaalka axad hay-adda faw maanta kulley mashruucii ay noogu tala gashay codsigii hor aan u codsanay oo maanta si fiican oo noolagu tixgeliyey taasoo mataqaanaa kanaalkii axad wax badan ay ka qabteen maanta waxaa mahad mudan intii taabigelisay codsigaas wasaaradda beeraha ee maxaad ku tiraahdaa faaw ugu dambeyntii wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle maxamed bashiir qaasin daqarre ayaa ka hadlay daafurka kanaalka geeda barkaan wasiirka ayaa bogaadiyey howlihii laga qabtay kanaalkaas oo ay ku waraabayaan beeraleyda tuulada geeda barkaan
salaan kadib waxay farxad noo tahay maanta in aan goobjoog ka noqonno kanaalkii axadow geeda barkaan degmada jowhar oo la dhammeeyey shaqadii ka socotay hadday noqon lahayd kanaalkii qodistiisii kanaalkaasoo ku dhawaad shan kilomitir ku dhow iyo baratooyadoodii inaan goobjoog ka noqonno aadaan ugu faraxsannahay waxaana leenahay waa arrin aad u fiican hay-adda faawna waa ugu mahad celinaynaa howshaasi muddada ay soo waday iyo gacanta ay ka geysatay sidoo kale gambaniga shabeelle oo lagu yaqaano waxqabad fiican waxaan leenahay waxaan soo aragnay shaqo fiican oo qabateen idinkuna aadaad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa inaan la dardaarmo guddiga kanaalkan axadow kanaalkii waa laydin qoday waa u jeediin sidaa ogtiinna farihiina usbuucaanna farihi ayaa laydin qodi doonaa sidoo kale abuuraa laydin siinaa waa ogtihiin wax dhiman marka way iska yaryihiin maxaa yeele haddii kanaalkan lagu qoday farihi lagu qoday abuur lagu siiyey waa inaad wax soo saarka kordhisaa marka waxaan idinku dardaarmaynaa inaad wax soo saarka kordhisaan waxaa kaloon idinku dardaarmaynaa fasal kasta kanaalku inaan qodno annaga waajib naguma aha maxaa yeele kanaalka marka lagu qodo fariir lagu qodo guddiga waxaa loogu baahan yahay inay isku tashtaan qoditaanka xigo inay bulshadu ay lacag iska dhaqaale iska qaadaan meel dhigtaan si ammaana booliska soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey howlgal ay ku sameeyeen ay markaasi ku burburiyeen xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha faadimo cabdiqaadir ayaa muqdisho ka soo dirtay shacabkii danta yaraa ee deganaa wasaaraddii arrimaha gudaha ayaa saakay mar qura xilli aroor hore ah ka war helay in ay dul taagan yihiin ciidamo fara badan oo dowladda soomaaliya ka tirsan iyo gaari cagaf ah taas oo micnaheedu ay ahayd in sida ugu dhaqsiyaha badan ay alaabtooda halkaasi ay ka gurtaan waxaana burburin lagu sameeyey guryihii ay deganaayeen ilaa haddana burburintu waa ay socotaa waxayna dowladda federaalka soomaaliya mar horeba ay sheegtay in dhulalka danta guud ay dowladdu u baahan tahay islamarkaana ay jiraan qorshayaal lagu dhisayo si dhulalkaasi danta guud loogu adeego bulshada soomaaliyeed balse burburintii saaki lagu sameeyey shacabkii danta yaraa ee deganaa wasaaradda arrimaha gudaha ma aysan ahayn mid ay filanayeen afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo shir jiraad ku qabtay taliskan saldhigga booliiska xamar jajab ayaa waxa uu sheegay in siddeed iyo tobankii loo degay dadkaasi ilaa xilliga tanna ay digniintu socotay balse sanadkan aan ku guda jirno ayay ku ekayd digniinta la siiyey in badan ayay dadka shacabka ah degnaayeen halkaasi oo ay u ahayd hoy iyo gabaad balse saakay ayaa mar qura waagu ku bariyey oo ilaa hadda waxay daadguraysanayaan alaabtoodii afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed shirka jaraa'iduu ku qabtay halkan ayuu kaga hadlay dhowr qodob waxaana uu sheegay in dhulka wixii biro ka bilowdo lagu wareejin doono wasaaradda arrimaha gudaha islamarkaana si dhaqsi leh ay ku dhisi doonto laga bilaabo maanta xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xarunteedii rasmiga ahayd inay si toosa ula wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha oo ay dhismo ka bilaabayso oo ay si toos ahna wasaaraddii ugu howlgeli doonto xarunteedii keliya ay ka harsan tahay keliya inta laga dhisaayo goobtaas bisa laakiin dhismaheedii waxeedana injineeradeedii ay joogaanba wasaaraddaana ka hadli doonto insha allah annagii wasaaraddoo wada soconana maalinka dhagax dhigaayo waa arki doontaan haddii alleedna waxaan mar mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba ka daalayn inaan umahad celiyo bulshada degneed wasaaradda arrimaha gudaha oo si qaylo la-aanah buuq la-aanah oo ay ku dheehan tahay wadaniyad iyo niyad sami iyo kala gacal uga guuray gartayna inay tahay xaruntaani xarun soomaali weyn ay ka dhexayso dadka gaarkaa degnaana ay intay ka soo faa'iidi karaan ka soo faa'iideen haddana ay tahay in shaqada qaranka lagu qabto waa ku mahadsantihiin waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed ku dayda ciidanka ammaanka ee goobahaas ka shaqaynayana si toosaha loola shaqeeyo oo amiirtooda hala qaato dowladda iskutaga imaaraadka carabta ayaa muqdisho ka daafurtay xarunta bixinta dalkugalka fiisaha cali cabdiraxmaan ayaa warkan muqdisho ka soo diray halkan aan ku sugannahay waa xarunta cusub ee qunsuliyadda dowladda istaga imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho xaruntan ayaa ah tii ugu horreysay oo muddo soddon sano kadib dowladda istaga imaaraadka carabta ay ka furato magaalada muqdisho waxaana si toosa wixii maanta ka dambeeya muwaadiniinta soomaaliyeed ay ugu qaadan doonaan dalka dowladda istaga imaaraadka carabta iyo adeegyada kale oo ay ugu baahan yihiin munaasabad kooban oo halkan ka dhacday ayaa waxaa ahaa xaruntan xarigga ka jaray safiirka ama danjiraha dowladda istaga imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho axmed jumca rumeyti waxaana uu sheegay in furitaanka qunsuliyaddan ay tahay mid xoojinaysa xiriirka labada dowladood اسمحوا لي أن أستهل كلمتي هذه بأن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الجهات المعنية على دعمهم وتقديم كافة التسهيلات لافتتاح مركز التأشيرات لخدمة مواطني جمهورية الصومال ونؤكد هنا على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الصومالي الشقيق والوقوف إلى جانب إلى جانبه في سعيه لبناء دولة مستقرة وذلك من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين qunsulka dowladda imaaraadka carabta sayf cali rashaash ayaa asna dhankiisa sheegay inay aada ugu faraxsan yihin inay maanta la dahafuray xarunta ama qunsuliyadda oo ay fiisiyaashan wixii hadda ka dambeeya ama dalkugalka muwaadiniinta soomaaliyeed ay toos u qaadan doonaan أحمد جمعة الرميثي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xiriirka labada dowladood ayaa sanadihii dambe aada u xoogaysanayey waxaana ay tani muujinaysa sida ay eh, waddanka dib usoo kabash u samaynayo maadaama safaarado iyo qunsuliyado kala duwan oo muwaadiniinta soomaaliyeed ay meelo badan meelo kale u aadi jireen inay helaan fiisiyaasha ama dalkugalka dowladda istiga imaaraadka carabta ay maanta wixii ka dambeeya adeegaasi halkan loo keenay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay xuska maalinta caalamiga ah ee cagaarshowga axmed cali ayaa muqdisho kasoo diray wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya xildhibaano qaar ka mid ah agaasimo xidiyada wasaaradda iyo qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka ayaa ka qayb galay munaasabadan oo lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee cagaarshowga adduunka sidoo kalena lagu shaacinayay guddiga qaran ee uu qareemaha cudurka cagaarshowga madasha oo lagu soo bandhigay soo jeedino iyo cilmibaarisyo kala duwan oo ku saabsan halista cudurka sida aamusan wax u dila ee cagaarshowga iyo sidii la isaga kaashan lahaa sar u qaadidda wacyigelinta bulshada si loogu booriyey inay wakhti hore istalaalaan isbaaraan ama isaga daaweeyaan ayaa waxaa ugu horeen ka hadlay qaar ka mid ah bahda caafimaadka oo xusay in la gaaray wakhtigii la dejin lahaa siyaasadda iyo qorshaha qaran ee cudurka cagaarshowga isbaaro marka baaritaan kadib waxaa ku xigi doono qofku inuu ama cudurka qabo ama inuu qabin hadduu qabana inuu isdaaweeyo hadduu qabina inuu istalaalo oo hadda biigoo kale talaalaa la heli karaa inuu istalaalo siigana daawaa la heli karaa in laga daaweeyo marka cudurada batitiska dadka horta marka in wacyigelintaas xoogga la saaro dhanka oo maxay ahayd bahda caafimaadka cudurkan wuxuu u yahay muhiim laba waxba waa dadka ugu dhugul oo ku dhici kara marka marka hore in qof kasta oo head worker ah inuu is ogyahay maxay ahayd oo isbaaro intuusan shaqada gelin intuusan shaqo bilaabin markao isbaaro kadibna la talaalo oo talaal helo
isbitaallada marka waxay bandhig u yihiin maadaama adeeg bixiyaasha dadka imaanaya ay si fudud ugu faafin karaan in health workerka iyo ardaygaba shuruudaha looga dhigo inuu qaato talaalka waa jackpointiga koowaad midka labaad dadka imaanayo iskuulaadka arday kasto lacaga laga qaadaa haddii la dhaho hooyada soo raaci warqadii uu talaal ku dhammaystirtay iyo kaarkii wax badan ee fududaa lahayd bulshada in dhexdeeda uu ku faafo sidoo kale jaamacadaha toorluul ka dhawaajisay aadaa u dhiirgelinaa waa meelaha bulshada sanadka shan sano soo socoto haddii ardayda dhigata jaamacadaha ama iskuulaadka la gaaro isbedel badanoo waxaa imaanaya waxaa hoos u yaraa lahaa numbarka aan talaalneyn maanta oo ay tahay labaatan iyo sideedda juulaay oo aan u dabaaldegayno maalinta cagaarshowga adduunka oo sanad kasta xilligan oo kale la isugu yimaado laguna wacigeliyo dhammaan bulshada soomaaliyeed taasoo ay sabab u tahay cudurkan inuu yahay cudur aada halis ugu ah dhammaan dadka soomaaliyeed iyo adduunweynaha dhan cudurkan dhibaatooyinkuu leeyahay waxaa wax badan ka qoray waxaa umalaynaa sanadkan inaysan ahayn sanadka badanaa laga sheekey jiray oo novel books laga qori jiray halkudhiga sanadkan ee dawli joogna ay tahay sanadkii waxqabadka ee cudurkan si action wax looga qaban lahaa gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha aqalka sare senatar ismaan maxamuud dufle ayaa si qoto dheer uga hadlaya halista cudurka cagaarshowga waxaan rabaa inaan cusub waktigaas kun sagaal boqol sideetan iyo toddobadii ilaa yoomiha haadaa wacyigelintan keligayaan samayn jiray marka laga reebo waktigii dagaalka ee sagaashan iyo kowdii iyo sagaashan iyo labadii sanad kaste aniga xusi jiray oo keligayaan xusaaya weliba waktigii weliba khatarta ay jirtay ugu darnaa oo iyadii u yeeran jiray marka waa ku furaxsanahay maanta in goobo badan wacyigelintaas isbitaallo badan dhakhaatiir badan goobo badan waxay ii tahay farxad weyn wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya dr maryan maxamed xuseen oo soo xirtay munaasabadda ayaa sheegtay in ka wasaarad ahaan ee ka go-an tahay ciribtirka cudurka halista ah ee cagaarshowga waan soo dhaweynaa waxaan rabaa keliya inaan ku daro diyaar ayaa idiin nahay guddigiinna waa idin soo dhaweyneynaa wasaaradda caafimaadku wax alla waxaa iga baahan tihiin tallaal ha noqdo wacyigelin ha noqdo daawo ha noqoto wax alla wixii karaankeenna ah garabkiinaan taaganahay halkaad naga dhegeysanaysaan waa reedow shoor markana wararka dibadda ciidamada cirka ee israa'iila ayaa weerar ku qaaday fariisima ay xisbullahi ku leeyihiin dalka lubnaan kadib markii gantaal lagu weeraray dhulka buuraleyda ee goolan oo israa'iil maamusho iyadoona halkaasi ay ku dhinteen laba iyo toban ruux oo isugu jiray caruur iyo dhalinyaro halkaasi kubad ku ciyaarayay israa'iil ayaana xusbullah ku eedeysay in ay weerar ku qaadeen mid ka mid ah bulshooyinka carabta ee degan dhulka israa'iil kuwaas oo loo yaqaana duruus waxaa inay degan yihiin magaalada mashdal shams ciidamada difaaca israa'iil ayaa sheegay in ay duqeeyeen toddoba goobood oo fariisama u ah xusbullah inkastoo aysan xaqiijin wax khasaare ah oo halkaasi ka soo gaaray xisbullah ayaa dhankooda beeniyey in ay weerar gantaal ah ku qaadeen dhulka buuraleyda ee golan ee israa'iil maamusho weerarka gantaalka ee lala beegsaday magaalada mashdal shamsa ayaa noqonaysa midii ugu darneed ee ka dhacda xadka waqooyiga israa'iil tan iyo markii ay xamaas weerartay israa'iil bishii oktoobar laba kun iyo saddex iyo labaatankii akhyaartan dhegeysanaysa warwixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waa naga inta ciduu warka iyaga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook kuleenahay radio johor